halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrban efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce kowda bisha juun sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saakaiyo caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo haruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah mid ka mid ah dil foolxun oo xalay fiidkii muqdisho loogu geystay mid ka mid a hogaamiyaasha dhallinyarada gobolka banaadir xasanleefay wixii ka dambeeyey xilligii afurka aad uu soo geli rabto ayaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa xafiiskiisa uu ka soo baxay oo maamulka degmada waxta nabad uu ku jiray weliba wuxuu ka ahaa guddoomiyaha dhallinyarada degmada waxta nabad taytalkaas uu dhallinyarada u haayey
waxaa kalooonu idiin haynaa waraysi ku saabsan xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo booqday degaanada ay fatahaaduhu saameeyeen biyaha galay ma aamini kartid macnaha aad ay u badnaayeen wada bad camal ay u ekaayeen aad bay u dhaamij gareen meesha xaafada badan oo kamid waxay u kala qaybsanayeen marka dad meel bannaan inay tageen baca iyo kuushash yar samaystay oo meelaha taagaga ee bannaanka oo biyaha ka baxsan guryahooda inay ka soo baxeen bannaankaa sida qaxootigo kale ay meel degeen hadda meesha aan kuu sheegayo kale aan tagnay sidaasay u degeen macnaha barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in horumar wax ku oola laga gaaray wadahadallo u dhexeeyey maraykanka iyo wakiillo ka socday dalka kuuriyada waqooyi oo khamiistii ka dhacay magaalada new york wadahadalladaasi ayaa dhex maray mike pompeo iyo nin hore ugu qaabilsanaan jira dhinaca sirdoonka waqooyiga kuuriya haatana la taliyo oo ah hogaamiyaha waddankaasi kim jong un waxa uu sheegay mark pompeo inay horumar weysabeeyeen toddobylaaatankii saac ee lasoo dhaafay wuxuuna sheegay in wadahadalladaasi lagu lafaguray xaaladaha qadiyadda waddankaasi kuuriya iyo weliba wadahadallada la filayo inay labayo tobanka bishan juun ay ku dhex maraan hogaamiyaasha kuuriyada waqooyi iyo maraykanka dalkaasi singabore bombeo ayaa wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in kuuriyada waqooyi haatan ay qorsheynayso islamarkaana ciyaarayso istaraatiijiyad cusub waxa uu shaki ka muujiyey in waddankaasi uu doonayo inuu waddo muhiim ah oo ka duwantii hore uu qaado balse waxa uu shaki geliyey in wadankaasi ama sida in waddankaasi uu doonayo in gebi ahaanba la dhammaystiro lana burburiyo hubkeeda nucleerka taasina ay ku beddeshaan amni
xiisadda maraykanka ee ku salaysan heshiiska ganacsi ee waqooyiga ameerika ayaa kor usii kacday kadib markii uu saaray maraykanka shan iyo labaatan boqolkiiba birta ka imaanaysa dalalka heshiiskaasi uu kala dhexeeya maraykanka sidoo kaleetana la saaray toban boqolkiiba ah aaladda aluminiumka kaasoo kasoo galaya waqooyiga ameerika meelo ka mida canada mexico iyo sidoo kaleeto midowda yurub dalalka ku jira waxaana arrinkaasi ay bilaabanaysaa jimcada maanta ah maraykanka ayaa sidoo kaleeto wadaxaajood canshuur dhimis ah u sameeyay dalalka kuuriyada koonfureed argentina australia iyo sidoo kale brazil sida uu ku sheegay xogayaha arrimaha ganacsiga maraykanka wilbor ruus arrinkaasi ayaa waxa uu kala hadlay wariyaasha khadka telefoonka isagoo u xaqiijiyey madaxweyne donald trump ayaa waxaa sidoo kale uu ku celiyey in uu sheegay in tallaabooyinka noocaana ay yihiin kuwo muhiim u ah oo badbaadinaya shaqooyinka maraykanka iyo warshadaha lafdhabarka u ah wax soo saarka dalkan subax wanaagsan markale dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ayadoo weli ay sii socdaan dilalka bartilmaameedsan ee magaalada muqdisho ka dhacaya iyo meelo badan oo dalka ka mid ahba ayaa shalay gelinkii dambe waxaa magaalada muqdisho lagu dilay mid ka mid a hogaamiyaasha dhallinyarada u dhaqdhaqaaqo oo lagu magacaabi jiray cabdiweli axmed maxamed cabdiweli waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada wardhiigley oo baryahan dambe loo bixiyey warta nabadda haaruun macruuf ayaa haddaba dilkan iyo waxqabadka marxuumkaasi waxa uu ka wareystay ducaale ibraahim maxamed oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dhallinyarada soomaaliya oo ay si dhow u wada shaqeeyeen cabdiweli axmed maxamed bismillahi raxmaan raxiim ilaahay u naxariisto saaxiibkay cabdiweli axmed maxamed oo loo yaqaano cabdiweli faransa oo galabtay casarliiqii wixii ka dambeeyey xilligii afurka aada uu soo geli rabto ayaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa xafiiskiisa uu kasoo baxay oo maamulka degmada warta nabadda uu ku jiray weliba wuxuu ka ahaa guddoomiyaha dhalinyarada degmada warta nabad titalkaas uu dhalinyarada u haayey nin mas-uula oo aada u firfircoon oo dhalinyarada ka budo oo weliba xilba xilkaas muddana soo haayo dhalinyarada aada u jeclaayan uu ahaa degmadii ku daahay shaqadii subaxdiisa usoo galay si badanuu ku jiray xilligii dadka ugu dambeeya degmada ka baxo xafiiska kamid ahaa ilaahay unaxariisto marka marka tobankii mey wixii tobankii mey uu aroosay oo mar dhow aroosaba ku jiraba marka reerkiisa xaggaas u deganaa uu mataqaanaa sii aaday afurkiisii xilligii afurkaas oo gurigiisa usii socdo ayaa lagu dila meel gurigiisa u dhow ilaahay ha unaxariisto intuusa allah ka waraa aamiin allah u naxariisto waana idinka tacsiadeynaynaa adiga iyo asxaabta iyo intii dhalinyarada uu ka baxay waxaad ii sheegtaa dilku siduu u dhacay wallahi weli layma xaqiijin laakiin inta xogta aan haayo meel aan saas uga fogeen markuu degmadii ka baxay oo gurigiisa oo usii dhow yahay oo jidka loo galay laba nin oo hubaysan oo mataqaanaa la aqoonina qeybtooda la aqoonina jidka u gashay oo bistoolada ku hubaysnaa dhowr xabayna ku dhifteen saasaa lay xaqiijiyey ilaahay ha u naxariisto meel aada fog meesha anigu mataqaana kama gaarin laakiin dadki waan ka fogahay waan u tacsiyeyey reerkii aad mar dhow la hadlay oo qoyskii ayagana u tacsiyeyey iyo maamulkii degmada warta nabadda dhammaan intuu ka baxay ilaahay ha u naxariisto waa gartay saaxiibkaa bal wax yar nooga sheeg waxqabadkiisa maxaa lagu yaqaano dhalinyarada u qaban jiray haarun waa mahadsan tahay horta waa nin dhalinyara aada active u ah u firfircoon waxbartay dhalinyarada wuxuu ka baxay jaamacadda soomaaliya dhalinyarada aad ka mataqaana wuxuu ku jiray u hamuunta qabto inay dalkooda iyo dadkooda horumariyaan waa dareemi kartaa qof kasta oo dadkan usoo baxo iyo dhalinyarada usoo baxo weliba xilli aada u adag tahay oo aan la qaban karin xilkaas oo ururka dhalinyarada degmada wax mushaari ma qaada jirin gudoomiye saabit guddoomiye ugu dambeeyey xilka ka degay mushaar u bilaabay kaba qabta haddii kale xilli wuxuu qabtay aada u adag oo guddoomiyaha dhalinyarada degmada laleeyahay aad tahay hal doolarna uusan ku qaadan oo riski jiro oo khatar naftiisa ku jirto oo u bareeray xilkii u qabtay oo isku dayay inuu isu keeno dhammaan ilaa lix waaxoodii ka koobantaa degmada warta nabadda lixdii waaxood uu guddoomiyaal dhalinyaro u sameeyey inuu dhalinyaradii degmada isku xiro oo isku dayey ka shaqeeyey oo weliba muddo ku qaadatay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa heer la gaarsiiyey dhalinyaradii ay u tartamaan awal waa laga cabsan jira qof walba dhalinyarada degmada waxba laguma qaatay igadaa mar rabaa lihi jiray alxamdulilah markii guddoomiye saabit imaaday shaqo fiicana la qabtay oo ah kun dhalinyaraa loo qaato dhalinyarada kasoo baxday mataqaana dugsiga sare waxaa loo qaatay kunkii dhalinyarada haddana waa la shaqaaleysiiyey laba kun oo kale haddana lasii shaqaaleysiiyey oo jaamacadaha kasoo baxay so marka waa loo tartamay tartan badana loo mataqaana oo dagaal badana loo galay alxamdulilah wuxuu kamid ahaa dadkii suurtageliyey oo ku dhiirigeliyey shaqadan degmada iyo loo haayo mataqaana iyo gobolka inay dhalinyarada qayb ka noqdaan in dhalinyaro firfircoon oo aada u active oo ahaa maasha allah laxsiiyo marka dhalinyarada isku xiri jiray dhalinyarada isku keeni jiray shaqo walba oo dhalinyarada degmada loogu looga baahanya waa ninka hormuudka u ahaa horseedka u ahaa qaban jira hawshaas u ahaa waa gartay adigii asaga maxaad wada qaban jirteen aniga asaga howlo badan aan ka wada shaqeynay ururkii dhalinyarada degmada in lasoo dhiso oo mataqaana lasoo mataqaana ilaa laan ilaa waax ilaa heer degmo la gaarsiiyo ilaa ururkii dhalinyarada gobolka banaadir aan wax ka wada dhisnay oo shaqadaas wada qabanay muddo badan oo tiimkan howlahan kale dhalinyarada hataa waxaan ka wada shaqeynay ilaahay unaxariistee baarlamaan dhalinyaro soomaaliyeed in la dhiso oo nagu matalo baarla maadaama adduunka youth baarlamantiya ay ka wada jiraan inaan ka wada shaqeyno ni ma yeelo karnaa baarlamaan dhalinyaro alxamdulilah raggii lasoo wax kasoo xirayo baarlamaanka dhalinyarada ku jiray ilaa heer markii dambe uu ka shaqeeyey inaan mataqaana raggii gudoomiye aan noqdo aniga kula hadlaa jira howlo badan kasoo wada shaqeyna cabdiweli ilahi oo naxariisto su-aasha u dambeysa maxaa lagu xasuusan doonaa waxaa lagu xasuusan doonaa waxqabadkiisii isku xirkiisii dhalinyarada waxaa lagu xasuusan doonaa shaqooyinkiisii iyo mataqaanaa aadka u hinaa maxaa yeelay nin dhalinyaro wuxuu iska ahaa maasha allah har iyo habeen aan daalin waxaan ku xasuustaa aadka uga xasuustaa waxaa ka mid a in xataa mataqaana habeenkii markii xilliyada mataqaana aadka u adag oo roobab iyo fatahaado ay dhacaan dhallinyaradii inuu isku wici jiray counsilkii degmada ilaa dhallinyarada mufta council ay leedahay ilaa heer mataqaanaa degmo ilaa waax ilaa ilaa laamaha oo iskugu yeeri jiray gurmad oo habeenkaas xilliyada gurmadka loo baahan yahay uu ka jawaabi jiray waxyaabaha u muhiimsan oo waxaasaa kamid a markii loo baahdo mataqaanaa mad mudaaharaad degmada marka la sameynayo iyo banaanbaxyo kale dadka ka jawaabo oo dhalinyarada inay qeybtooda qeyb libaax la ka qaataan oo ka qeyb qaadi jiray howlo badan oo degmada oo aan lasoo koobi jirin oo aada u fara badan oo mataqaana oo ka qayb qaadi jiray marka wax badan aan ku xasuusan doonaa ilaahi subxana watacaala ha u naxariisto jannadii firdowsa allah ka waraabsho qabrigiisa allah umuuriyo waxaan leenahay gacanka xaqdarnaa gasho insha allah maalina maanta in waa lala xisaabtami doonaa ilahi ha u naxariisto walaakiin aan leenahay insha allah
ducaale ibraahim maxamed oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dhallinyarada soomaaliya oo si dhow ay u wada shaqeeyeen ilaahay ha u raxmadee marxuum cabdiweli axmed maxamed oo lagu dilay magaalada muqdisho xalay
wafdi xildhibaana oo ka socda dowladda federaalka ama baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan halkaasoo fatahaadaha webigu ay si xun saameeyeen boqolaal dad ah ayaa u barakacay dhulka taagga ah si ay uga fogaadaan dhulka uu saameeyey biyaha webiga kasoo fatahay waxaa sidoo kale fatahaadahan ay saameyn ku yeeshaan dhulbeereed badan oo sanadkan dalagii kasoo goyi lahaa ay saameyn badan uga yimaadeen dhinaca fatahaadaha wafdiga xildhibaanada ee booqday waxay geeyeen degaanadaasi deeq lacageed iyagoo maray dhowr degaan oo ka mid ah gobolka hiiraan xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenabeen oo ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa saare cabdi axmed ay ka wareysatay dhibaatada gaartay dadka degmada jalaalaqsi iyo baaxadeeda safarkeenna waxaa ugu muhiimsanaa inaan soo ogaano dhibaatada ka sokow deeq yar oo dowladda ugu tira gashay inaan gaarsiino magaalada jalaalaqsi maanta lacag konton kun oo doolar ah laba boqol oo marakaneeco iyo teendhooyin oo aada u cuslaayo gabaal laga geyn doono laakiin u diyaarinay intaasaan geynay buulo bursana afar maalmood ka hor waxaan geynay lacag toddobaatan kun oo doolar ah iyo laba boqol oo marakaneeca iyo laba boqol oo teendhooyin ah intaas deeqahaas aan ugu talagelin inaan gaarsiinana waan geynay dadkana inaan dhibaatadooda soo ogaana oo muhiimadda ahayd si aan dowladda iyo hay-adaha aan ula sheergarayna taasaa ugu muhiimsaned safarkeena isbuucii hore iyo tan maanta aan kasoo noqonay jala waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka meesha aada ugu tagteen ee aada gargaarka gaarsiiseen tiro intee la-eg ayay ahaayeen xaalkoodana suu ahaa dadka ma wada gaari karin horta maxaa dhacday dadka qaarkood biyaana kala xiraayay annaga meesha aan ku degnay darafka aan ku degnay dadkii dhankaan usoo qaxay oo biyaha kasoo qaxay xaafad la dhaha dirgoysaan tagnay dhanka aan ka tagnay ee biyaha aan ka aragnay odayaasha gobo degmada oo dhanna waa la kulanay warbixinta ayna siiyeen marka waxay ahayd magaalada webi baa kala baro buundaa kala barto labada dhinacba dhibka waa wada gaaray intaas waxaa kasii daran tuulooyin magaalada jalalaqsi marka laga baxo tuulooyin ku hareereysan webigaa jira labada dhinac ah oo ayagana dhib aada u xoogan gaareen oo dadka qaarkood ay kasoo qaxeen dad biyo ku dhex jiro meesha hadda aan kuu sheegayo kalentaan aragnay oo guryahoodii kasoo qaxay oo banaanka usoo qaxay qaarkood ay mataqaanaa ay xanuunsan yihiin rafaad badan uu ka muuqdo aada u dandaraysan yihiin waxaa nala socday takhaatiir tusaalahaan senator doctor cosmaan duflan nala socday oo oo xataa dadkii xanuunsanaa qaarkood qalab yaroo si kumeel gaar u watiyo soo jiisatay iyo daawooyin iyo wax u qoray oo dee xanuunkooda wax yar muddo saacad iyo xoogaa ku dhawaad viisadaynaaya dad waayeelo u badnaayo oo aada isaga xanuunsanaa marka inta marka aynu aragnay tiro koob tiro ah may maysan na siinin degmada maamulkeeda laakiin inta naga wara bixiyey tuulooyin badan iyo magaalada labadeeda dhinac xaafadihii webiga ku dhawaayo o dhan damage ka soo gaaray inta aan ka aragnay way koobneed laakiin dhib aada u badan weliba waxaan aada ula yaabnay diyaaradda markii aan magaalada intaanan ku degin zahroy waxaan aragnay magaalada viyugeeda kore meesha dee marka la dulmarayo biyaha galay ma aamini kartid macnaha aad ay u badnaayeen wada bad camal ay u ekaayeen aad ay u damage gareyen meesha xaafado badan oo kamid iyo beerihii oo dalagyadii iyo wixii o dhan kaga dheelin macnaha marka dadka ma intay soo barakaceen ayay buushash iyo guryo cooshado ka samaysan iyo meelo bannaan ay degeen mase weli guryahooda dad ku jiro oo hadda nolosha kusoo noqonaya ayay u egyihiin dadka guryahooda way ka qaxeen guryaha biyaa ku jiray gebi ahaan way ka qaxeen waxay u kala qaybsanayeen marka dad meel bannaan inay tageen baca iyo buushas yar samaystay oo meelaha taagaga ee bannaanka oo biyaha ka baxsan guryahooda inay ka soo baxeen bannaankaa sida qaxootiga oo kale meel degeen hadda meesha aan kuu sheegayo oo kale aan tagnay sidaasay u degeen macnaha boqolaalo qoys meeshaas waxaa la igu qiyaasay kun ka badan oo famili inay areas degiin labada dhinac wax meesha biyaha ay daamij gareen xaafaddaas so marka bannaankay u baxeen bacyo yar yar xirteen meelal buushas oo daasas camal ah oo aqaladii soomaaliyeed camal loo suubiyey oo aad u tiro badanay degnaayeen si dandarro ah bay u degnaayeen sidoo kale waxaa jira dad guryahoodii markay saas u buuxsanaan qaxeen oo guryo kale dulsaar ku noqdaan oo isla magaalada xaafadaha aysan biyaha gaarin oo aada loo dul tegay baa waa gartay marka bal waxaad iga warantaa cudurro ayaad sheegtay in dadkan ay hadda saameyn ku yeesheen cuduradaasi ma kuwo khatar gelinayaan nolosha dadka mase waa un cudurrada shuban biyoodka iyo waxyaabaha laga qaado markii fatahaadaha ay dhacaan waktiga hadda la jooga cudur oo oo oo saameyntiisa aada u muuqata ma jirin maxaa dhacday biyaha way cusub yihiin maalmo dhow unbay guryaha soo galeen waxa laakiin takhaatiirta nala socda ay aada noogu sheegeen waxay tahay biyahan guryaha buuxiyey waxay soo saaraan bulaacadihii iyo musqullihii iyo wixii wasaq ku jiray biyaha markay degaan waxaas bannaankay ku harayaan waxaa aada loo anticipate garaynaa ama loo filanaa inay jiri doonaan cudurrada sida kalooraha ama shubanka oo kale iyo waxaan inay dilaacaan iyo cudurro kale ay keenaan malaariyada inay inay inay dilaaco waa hubaal macnaha waxa sidan hadda daadadkan ee fatahaadka damageka gaarsiiyeen kaasaa ka darnaan doona waa gartay beledweyn ayay ahayd meesha indha badan ay kusii jeedeen gobolka hiiraan markii la sheego hadda jalalaqsi iyo degmooyin kaleeta ayaad ii sheegaysaa marka xajmiga markaad isbarbardhig ku samayso fatahaadii ka dhacday ama biyihii webiga ee kusoo fatahay dadka degan magaalada beledweyn iyo kuwaasi kuwee ayaa saameyn badan zahroy annaga horta waxaan maalmahan oo dhan tegaynay hiiraan gobolada qaybaheeda kala duwan beledweyna tiam annaga naga mid ahaa tagay anigu last isbuucii hadda lasoo dhaafay oo dhowr maalmood afar maalmood ka hor waxaan tegnay magaalada buulo burte oo aan dee ku dhex lugaynay min buundada inaan ka bilownay degmada tagnay hoteelka ee dadka aadka ugu shiriyeen hotel camalow tagnay xaafadaha ee biyaha xoogooda ay galeen indhaceel iyo bag abeeso tagnay maamulka la kulanay odayaasha la kulanay beledweyne tiimkeeni ka yimid sidoo kale warbixin xooganay naga siiyeen maantana waatin jalaqsi aan tagnay horta beledweyne wax lamid e malaha beledweyne afarta xaafadeed ee magaalada ugu waaweyn biyaha aaday u harqiyeen damage xooganaa dhacay dadka way qaxeenoo banaankaa loo qaxay beledweyne wax lamid ah hiiraan marka la fiiriya malahan baa jalalaqsi loogu qaxay oo banaanka ugu qaxeen marka beledweynaa ugu daran buulo burti iyo jalalaqsi wax yar inay iska agdhow yihiin camal maadmood aada moodaa
xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey sahra cabdi axmed
hagaag markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka iyadoo lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan ayaa aalaaba kooxaha xagjirka ah sida kooxda al-shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro haddaba maxay tahay sababta ay arrintaasi u samaynayaan waxaa inoo faahfaahinaya sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimaaudiinka soomaaliyeed ramadaan keliya intaas kadib nimankan dee fakarkaas yani qaba fakarkaani fakar hadda bilowday maaha fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye nabiguna sala allahu aley wasalam yani horey ayuu uga hadlay tilmaamaha uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa inay yihiin dad iyo dad aada iyo aada u nasiib xun u nasiib daran oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamayaan marka diinta fahamkeeda ku qalloocday marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan waxa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska maaragtay bay u shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqaynayaan marka waktigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku janno tegi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartegahayaan walidalika nabigu sal lla alay wasalam cali bin abi taalib ayuu wuxuu ku yidhi dadka waxaa ugu shaqisan midka caliyo ku dili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiiggaagu markaas uu uu garkaaga cilaamin doono waxaa lagu tilmaam inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun maxaa yeele waxa weye wixii lagu liibaani lahaa oo waktigii saxaabada oo cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa marka cali bin abi taalib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayey oo khayrka farahayey oo qofkii arday u noqdaa uu ku liibaani lahaa qofkii cali bin abi taalib naar ku galaa qofkaas qof waxa weye nasiib daro weye markan waa sida oo kale oo waktigii kanada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajida la xamili lahaa oo ilaaladu ay muuqan lahayd oo dhankaas lagu janno geli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan marka nasiib xumadii nebigu sala allahu alay wasalam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo deliishada daliilo ka mida qur-aanka iyo sunnada sida uu tilmaamayo sheekh bashiir axmed salaad dadkan diinta ku qallowcatay masalan waxa weeye wixii la samayn lahayo wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofki inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay waafimeysi marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado ka dhigteen marka waktigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan waxa ay sameynayaan cibaado ma aha nebigu sala aleyh wasalam horay ayuu wuxuu u yidhi yusiiuuna yuxsinuuna alqawla wa yusiiuuna alficla hadal bay hadal fiican bay ku hadlahayaan ficil xunna way sameynayaan marka khayr baan rabnaa maaragtay ajar baan rabnaa in diinkaan cijaynan rabnaa hadal fiican bay ku hadlahayaan laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan marka waxa weeyaan waxa ay samaynayaan ayaa khaldan marka ayaga laakiin waa la fiican yahay xadiis baana ku cado wuxuu leeyahay maaragtay nimankaasi hadal fiican bay ku hadlaan ficil xunna way sameynayaan garanaysid marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado moodeen wax aan sax ahayn bay sax moodeen waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen marka waxaas oo dhan baa ka khaldan marka diintii oo kusoona gudoontay ama diintii oo si cagsi a u gashay baa ka soo baxaysa nimanka culimmada ayaa tilmaamaysa in xal loo heli karo arrintan iyada oo dadaal wadajir ah laga geysto sidii loo wiqi lahaa awoodda kooxahaasi iyo sidii looga hortegi lahaa in ay khasaaro badan geystaan inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan laakiin arrintan yani xalkeedu waa kaga badan yahay waa xal iska ballaaran meelo badan buu galahayaa laakiin haddii hadda aniga aan soo koobo kan soomaali ahaan anigan haysta ama muslimiinta guud ahaan haysta waxa weeye muslimiintu haddee horta diinta mas-uuliyadeeda muslimiinta iska lahaa hadday cilmi tahay hadday camal tahay muslimiinta laga rabay marka markii muslimiintu waxaa laga yaabaa ay ka gaabiyeen diinta mas-uuliyadeeda ay ka gaabiyeen daldalool ay yeesheen ayaa dad isku dayahaya ama sheeganhaya in ayagu ay kaalintii buuxinhayaan ayaa soo baxahaya marka middaas waa mid kale waxa weeye dadku haddii ilaahi subxaana watacaala xoogaa laga dheeraado oo ilaahi subxaana watacaala xaqii uu lahaa iyo diinta xurmadii ay lahayd laga gaabiyo waa las imtixaanhayaa oo waxbaa lagu sallimahayaa yani culamada qaar baa yidhaaha maxaanku rahaa waxaa ku qoran kutubadii hore mida ma garanayo ayaa waxaa ku qoran in la oran jiray qofka ilaahay yaqaana hadduu ilaahay caasiyo bina ilaahay aqoon baa lagu sallimaa baa la oran jiraa layihi marka horta dadku inay toobadkeena diinta u noqdaan oo diintu anagu aan wehel u noqono ayaa loo baahan yahay oo dadka lagu khaldahayo diinta laga tegay ama diinta si xun la yeelay dadka noocaasa waa in laga soo celiyaa dadkaanu isku dhex jiraan intaasoo nooc bay yihiin marka qofka la khalday oo diinta lagu khalday waa in qofkaa la soo celiyaa waxaa lagu soo celin karaa qofkii inuu arko wuxuu ku qanco ama maxaanku waraa lala doodo ama sakarka laga soxo baa loo baahan yahay kale waxa weeyaan islaamiga o dhan mashaakil baa ka taagan qofkii muslimka ahaa xurmadiisii diinta xurmadiisii cadaaladiisii noloshii wixii o dhan baa xadilan oo maaragtay baylaha ah marka muslimkiiba xadilan oo aan nolol haysan oo aan cadaalad haysan oo aan ixtiraam haysan oo waddankiisii sidii u baahnaa ama si munaasabka ahayd aan ugu noolayn qofka noocaas in qof kasta ku adeegto iska dhacaysaa marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya waana ballaaran yahay hadda ka hor anigu haddaan culammada nahay ee maaragtay shir baan ka qabanay arrinkaas sidii loo daaweyn lahaa aan kaga hadlaynay intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliya
mahadsaned xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka haatanna balsaare qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaah inoo kura marto mahadsanid haaruun xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa sheegay in horumar wax ku ool ah laga wada gaaray wadahadaladii dhexdhexaadinta ee khamiistii la yeesheen sarkaal sare oo ka tirsan dowladda kuuriyada waqooyi iyo sidoo kaleeto dowladdan maraykanka wadahadaladaasi oo ka dhacay magaalada new york ayaa ahaa kuwo loogu sii hordegayay ama looga hadlay inta aan la gaarin shirka labaiyo tobanka bishan ka dhici doona singabore waxaan rumaysannahay wadahadaladaasi uu socday muddo toddobaatan iyo laba saacadood ah inay ahaayeen kuwo looga sii hadlay xaaladda ayuu yidhi xogayaha maraykanka xiisadda maraykanka ee ku salaysan heshiiska ganacsi ee waqooyiga ameerika ayaa cirka isku sii sharartay kadib markii uu saaray shan iyo labaatan boqolkiiba canshuurta ah birta ka imaanaysa dalalka heshiiskaasi uu kala dhexeeyay maraykanka sidoo kaleetana toban boqolkiiba la saaray aluminiumka dalkan soo gelayay kana imaanaya wadamada midooda yurub canada mexico iyo sidoo kaleeto dalal kaleeto waxaana ay dhaqangelaysaa jimcaha maanta ah mahadsanid saar haatan aynuu leexano dhinacii heesihii iyo qhasiidooyinkii nabi ammaanka
nabi ammaankaasi qasiidadaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo oo haaruun macruuf iyo anigoo saare cabdi axmed aan idinla socodsiinaynay iyadoo sidoo kaleetana isku daburidkii uu isagu lahaa bashiir abikar taariyo kulanti dambana nabadgelyo محمد يا محمد